askarigan oo lagu magacaabo salaad mawlid xuseen waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee duulaan ku jooga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose kaas oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada hoose salaad ayaa waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee lagu yeero afar iyo tobanka oktoobar kaas oo tababar ku soo qaatay magaalada muqdisho isagoon la soo goostay qori bikami iyo qori eke fordyseven ah askarigan isa soo dhiibay ayaa waxaa wareysatay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu horreyn waxa uu ka waramay xilliga uu ku biiray askarta dowladda federaalk iyo halka uu ka raacay waxa uu sheegay iyagoo ku safraya inta u dhexaysa buufo iyo janaal ay la kulmeen qarax miine oo lagu aasay waddada iyagoona halkaasi ku gaaray khasaaro naf iyo maalba leh magay salaad mawliid xuseen milo janaal la dhahay afar iyo tobanka oktoobar guuti la dhahay labada kun sideed iyo tobankii tababaraha muqdishole kusoo qaatay kowdii waxaan naga hareeyay meel oo la dhahay ischool blue c waxaa kusoo jirnay laba bilood jab ilaa saddex bilood may ahayd meelahaas haddana waxaanana keenay meel oo general gordon la dhahay haddana waxaan joognay hal sina amala meeshii soo joognay waxaan soo aadnay noo soo wareejiyey janaalan noo soo wareejiyey wadadan dheer oo lambar lahadan iyo buufo udhehaysaa kusoo safarnay meesha qaraha ka dhacay ba gaari biijiya qaraha la kacay afar qof aa ku dhimtay qaarna waa ku dhaawacmeen sidii aan kusoo marnay ha hoftaygu waa wataa qori oo aake iyo qori betem aa wati iyo bosh sidoo kale salaad ayaa ka warmay gobodfalladii iyo dhibaatooyinka ay u geysan jiray dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada janaal iyo deegaanada kale wallaahi nin horta gobodfallo badan waa iska jiraan salaadii waa ugu dambeysay mid midaa agteena waddo oo agteena maraysa isagoo maraya aaneef ariga ka fokaday juq oo horteena u galay juqdii markuu galay odagii wuxuu dhahay nin neefkanaa soo baxsanaa marka markii juqdii si ugu socday laankii unbuu dhinaca kale u gudbiyey kuwo kale oo iyagoo hortooda ku socda ay arkeen markaas inta maxaa kusoo gediy shabaab way dhaheen olay la dhaheen yarkii garaayaaba dhaynio adima qof waalid soo koriyo miyaad ahayn qof sideetan jira oo dhalinyaro oo hadda aan ahayn maarkin maadi derby maa kusoo korteen dhahay marka la dhahaysa qof waalid soo koriyo matiin miyaan radaab shabaab ay way dhahayn shabaab ma anaga nagu soo hogaaminaysa inta iyada ku jirta malakumi waa badgeli rabiya way dhahayn ugu dambeyn askarigan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha hadda u baada inay maarkino ay iskaga soo tagaan kolley iyagoo muslim ah inay maarkino diin maarkino la dagaalamaan intay diintii ay garab istaagi lahaayeen inay diintooda garab istaagaan oo meesha iskaga soo tagaan aan dullinimadaas iyo afar iyo labaatan saa maarkino qori oo ammaankiis go-on yahay kabiyoror ku taaganaa kolley iskaga soo tagaan ugu baagi lahaa askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyad ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo isaga soo baxaya safka shisheeyaha ee ku soo duulay dalka iyagoon la soo goosanaya hubkii loo siiyey in lagu dhibaateeyo shareecada islaamka iyo ehelkeeda